wanaagsan khiyaarta waddanka la socota ee meel kasta aad joogtaan xiisi walbo aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa inta jigan ayaa laga rabaa
ismaqlo wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo isniina taariikhdan waxay ku beegan tahay waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto laba kun laba iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey ee dagaal khasaare kala duwan dhaliyey oo markaas dhex maray maleeshiya beeleedo oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee soomaaliya khasaaraha dhimashada ayaana ku rusi dhaafaya ilaa iyo labaatameeyo dhaawacyadanu tirintaa ka badan ayaa markaas lasoo warinayaa waraysi iyo faahfaahin kusabsan ayaad maqli doontaa saxibyaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona barnaamijkeena caawa idinkugu soo gubi doonaa saxibyaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa si wajira u kormeeray qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha maamulkaasi puntland madaxtooyada maamulkaasi puntland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay kormeerka iyo waxyaabaha markaas dhinacyadooda ka wada hadleen waxaa kaloo maqli doonta barnaamijkeena qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barren wuxuu khudbadda ka jeeday shirka caalamiga ee tigaad ee dalka tunisiya markaa ka furmay waxaa kaloo maqli doontaan bankiga dhexe ee soomaaliya ayaa maanta xusay sanad guridii koowaad ee hanaanka lacag bixinta mideysan ee iswaafajinta jeega lacagaha ee bangiyada dalka gudoomiyaha ayaa ka hadlaya waxaa kaloo idiin soo gudbi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona maamulka puntland waaraade maamulka galmudug waxa markaas ay ku dhaqaaqeysaa inay markaa u diyaargaroodo qabashada doorasho qof iyo coda wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi galmudug cabdiwaayeel ayaa ka hadlaya waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle wuxuu booqday isbitaalka guud ee magaalada beledweyne wuxuu markaasi socdaal ku maray xaafadaha kala duwan ee magaaladaas wasiirka amniga maamulkaas ayaa ka warbixinaya socdaalka iyo kormeerka ee halkaa uu ku tegay madaxweyne cali guudlaabe xuseen qodobadaasi wuxuu soo kordhaa cawd maqli doontaan kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
saxibyaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsani magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkan ayaan gudagelina waxaanu ku bilaabaynaa dagaal beeleedyada ka dhacaya gobolka galgaduud ee khasaaraha kala duwan dhaliyey faahfaahiino dheeraada ayaana kasoo baxaya khasaaraha dagaalkaas ka dhashay maanta waxaa la kala dhex dhigay ciidamo oo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa qeybta kooiyo labaatanaad ee dowladda soomaaliya ayaa maanta waxaa la kala dhex dhigay dhiishaadkii ku dagaalamayey saacadihii lasoo dhaafay deegaanka labagale oo deegaanka badda kaga beegan dhanka koofureed ciidamadan oo ka tegay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa kala dhex galay dhinacyada markaasi dagaalamay kuwaasoo isku hor fadhiyey deegaanka labagale si aysan mar kale u dagaalamin ciidamada qeybta kuwiyo labaatanaad ayaa waxa ay sheegeen in uu aad markaasi in guud ahaanba ay xaqiijiyeen amniga deegaankii lagu dagaalamay islamarkaana ay wadaan qorsho ay ku kala qaadayaan maleeshiyaadka uu markaa dagaalka dhex maray dadka deegaanka oo markaa dagaalamay ayaa badankood saacadii lasoo dhaafay barakacyay si uusan saameyn ugu yeelan dagaalka waxaana markaasi la filayay in saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ay kulmo ay la qaadan doonaan odayaasha dhaqanka labada beelood si xal loogu gaaro colaada soo laalaabatay ee markaas u dhexeysa dhinacyada ku dagaalamay gobolka galgaduud qeyb ka mid ah oo markaas dagaalkoodan uu sobay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo tiro aada u badan oo dhimasho markaasi la xaqiijinayo saacadihii lasoo dhaafay ee ay soo tirayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaana markaas ka hadlay oo markaasi saacadihii lasoo dhaafay dagaalkaasi si weyn uga hadlayay waxaana markaas khasaaraha ka dhashay dagaalkaas uu la sheegayaa in uu gaarayo labaatan iyo kow ruux oo markaas dhinacyadii dagaalamo ah sidoo kalentana dhimashadu ay kasii badnaan karto ama ay kasii badan tahay welina ma jirto maamulka galmudug oo markaasi faahfaahin arrintaas ku saabsan ay bixiyeen ayna la wadaageen warbaahinta qeybeeda kala duwan si markaasi loo xaqiijiyo dhinacyada ka hadlay waxaa ka mid ah wasiirka waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maamulka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala waxa uu yidhi waa wax aada loogu naxo dhawaqa kasoo yaray gobolka galgaduud ee ku saabsan colaadda dadka ehelka ee ku dhex martay labagale waa musiibo ku dhisan caqli shaydaan in labaatan qof ka badan u dhimato godkan waa la qodanayaa iyo lama qodanayo waa siduu hadalku dhigay dhaqanka noocaasin waxa uu yidhi waa shaqo weyn oo inoo taal inaan si mug leh markaa uga hortagno una diidno ficiladan ku dhisan jahliga iyo diin la-aanta kana fog buu yidhi xilkasnimada muslimnimada iyo sidoo kalente walaatinimada shacabka soomaaliyeed waa ku mahadsantihiin maamulka galmudug iyo ciidamada qaranka inay isku holaan joojinta falkan wuxuushnimada ah waxgaradka ay kasoo jeedaan maleeshiyaadka markaasi geysanaya ficiladan waxaan usoo jeedinayaa in ay meel uga soo wajeesaan falalka noocaana markaasi ay kuna qanciyaan in markaasi dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulkaba iyo dadka dagaalamaya in markaa ay joojaan ayuu qoraalkiisa kusii raaciyey barta facebook gulehe uu kusoo daawacay haddaba wararkii ugu dambeeyey dagaalkaas iyo khasaaraha guud ee ka dhashay iyo wararka imanka kasoo baxaya waxaanu ka wareysanay mid ka mid ah dadka deegaanka oo markaas si faahfaahsan arrintaas aan wax ugu weydiinay waryahayga cabdixiid cabdullaahi daahir ayuun u warmay
walaale meesha wax ka dhacay waa meel laba gala la yiraahdo waxbaa ka dhacay dagaal baa ka dhacay waad garanaysaanoo goor subaxuhu bilowday oo halka saaca saacaddaanoo kale waa socday ilaa amarkiis ama maqrabkii marku dhammaaday oo cushiga weli aan la gaarin buu xoogaa joogsaday dagaal dambara ma dhicinin maantana waxaa yimid dowladdii baa timid ciidamaha yimid ciidamadii marka meesha bay hadda kala dhex fadhiyaan waxayna mataqaanaa markii hore go-aan ku gaareen in ciidamada la kala qaado kabacdina gogol la fidiyo lasu keeno odayaasha iyo dadka maaragtay carada hadda dadka islaynhaye lasu keeno saacadda haddaan ku kasoo rawaxnay haddana halkaasaa socotay beri wixii ka dambeeya goshi baa lasu ilan doonaa waa gartay guddoomiye dhinacyadan dagaalamaya maxay isku qoomeen oo uu dagaalkooda ku bilowday markii hore degaan baa laisku haystaa degaan baa laisku haystaa nin meel degan oo meel degan lagu haysto oo dhanka
dhacdhacaya ka socda marka sidaas awgeed weye dagaalku asaas ku dhowaa deegaan weye waxaan isku laynayaa deegaan weye maahan carfi iyo mataqaana aanaysi iyo midnaa maaha waa deegaan
waa gartay ma ma la og yahay tirada inta qof ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantay
wallaahi kolley waa la ogyahay baan u malaynahayaa Eh, kolley dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku dhaawacmay Eh, dadkuna siduu u kala shee- sheegayaa Eh, wax hadda aniga ii tira kooban oo haddaan ku leeyahay intaas iyo intaasaa ku dhimatay midna ma aanan gelinin ma aan weydiisan laakiin dadkaa ka maqlayaa idaacooyinka waxaa ka maqlayaa eh, lix iyo toban- shan iyo toban baa dhimatay wax sheegaya maahan laakiin aniga hadda mataqaanaa kuma abbaari karo runta kaagama sheegi karo qolada intaasaa ka dhimatay qolada intaasaa ka dhimatay
waa gartay waxaad ii sheegtay in ay hadda xabaddu qowday oo ciidamo dowladda ka tirsan ay kala dhex galeen marka dhinacyada dagaalamay xaggey kala joogaan
waa la kala raray hadda awalku meel bay isku dhowaayeen laakiin hadda waa la kala raray oo qolana waxaa loo soo raray meel la yidhaahdo laba galle oo meel la yidhaahdo cabdullaahi gureyo hoos timaada laba galle baa dagaal ka dhacay qolana marka waa la soo raray oo laba gallaa la keenay qolana waa la raray sidii dee maanta lagu heshiiyey oo waxaa loo raray meesha la yidhaahdo dibira ee wixii ka dambeeyana markii la hubiyo haba joojintaasu inay joogsatay ciidamaduna mataqaanaa meelaha ay ka baarahayaan in arrintii meelihii la dejiyey iyo colkii ay ogaadaan wixii ka dambeeyana gogoshaa laisugu imaanaya haddi allay
waa gartay marka gogo- gogosha wadaxaajoodka xaggey fidsan tahay oo ay taallaa
waxay dhisan tahay haddi alla idmo meesha hadda ciidamadu fadhiyaan baa gogosha la dhigi doonaa halkaasaa lagu wada hadli doonaa sidaasay noqonaysaa haddi alla idmo
hagaag saaxiibyaal kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha deegaanka dhabbad ee maamulka galmudug ee dhanka koonfureed ee markaa kaxiga oo markaa wariyahayga cabdixid cabdullahi daahir ugu warmayay wararka ugu dambeeyay khasaaraha dagaalka deegaanka laba gale maleeshiyaadka ku dhexmaray oo khasaaraha badan dhaliyey dhinaca kalena wararka galmudug aan kugu jirnaa ee wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi cabdiwaayeel oo uu ka qaybgalayay munaasabad ka dhaceysay magaalada dhuusmareeb ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka qof iyo codka wuxuuna sheegay in maamulka galmudug ay diyaarinayso qorshahaasi ee markaa ay ku qabanayso doorasho qof iyo cod waa kan mar uu arrimahaas ka hadlaya
mudana madaxweyne iyo mudanayaal runtii caawa habeyn gaar ay inoo tahay galmudug iyo shacbigoodo dhan bay u tahay waxay noo tahay farxad iyo rayrayn waxay noo tahay inaan runtii taariikh weyn ay noo noqonayso inaannu caawa magaaladii afraad aan ka daafurayno golihii deegaanka ama dowladaha hoose oo runtii la odhan karo lafdhabar bay u tahay dowladnimadeenna waxaan u malaynayaa dowladaha hoose macnaheedu waxa weeye waxaa la yidhaahdaa weel salkaa laga tolaa Een, geedku markuu baxahayo waad ogtihiinoo geedku salku ku taagan yahay marka inta kale waa laamo marka dowladda hoose waa meesha dowladnimadu ay ka ukanto marka waa middaas midda aan leenahay dowladnimadeennu caawa qaangaar bay noqonaysaa mar haddaannu caasumaddii annagoo ku wada dhan heshiis ah oo siyaasiyiintii halkan galmudug ka shaqaynaysay oo madaxweynuhu hogaaminayo aannu caawa ku daafuranayno galmudug caasumaddiisii inaannu ka dhisno golihii deegaanka waxaan runtii mar labaad iyo mar koobaad iyo mar shanaad buu u mahadcelinayaa dhammaan intii arrintaa u soo howlgashay oo ay kow ka yihiin salaadiintii halkan ka hadashay oo caddeeyey mowqifkooda oo caddeeyey siday raalli uga yihiin oo heegan ugu yihiin oo ay noo ballanqaadeen inay dow- wasaaradda ay garab istaagi doonaan si loo dhammaystiro golihii deegaanka haddii alla idmo Een, mudane madaxweyne iyo mudane yaar runtii een, annaga wasaarad ahaan way naga go'an tahay inaannu dejinno oo dhisno dhammaan golayaasha deegaanka degmooyinka galmudug ay leeyihiin kuwii hore iyo kuwa cusub intaba waxaan u aragnaana ka wasaarad ahaan inaan meel kastoo aan lahayn golihii deegaanka uusan gaarin adeegii bulshadu hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaad hadday tahay biyo hadday tahay amnigii iyo kala dambayntii intaba waxa weeye runtii waxaanu ku dhownahay ama nahayba si fawdo ah baan ku noollahay annaga ka wasaarad ahaan intaan soo samaynay maaha inta kalena waxaan jecel lahay inaanu sida ugu degdeg badan aan uga samayno golayaashii deegaanka haddii alla idmo madaxweyne iyo mudan yaal intiinaba ood ogtihiin hadda wasaaraddu gaalkacyana waa dhistay cadaadana waa dhistay abadu ah waa soo daafurnay caawa waxaan joognaa dusamareeb oo caasimadii ah waxaan u soconnaa inaanu gurceel iyo balanbal iyo xeraala laftooda aan degdeg iyagan ugu samayno hoobiyo aan samayna haddii alla idmo degmooyinka kale oo cusub oo soo ay soo ansixiyaan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanku iyaga laftoodana sidaas baan kusii wadi doonaa haddii alla idmo waxaan doonaynaa meel kasta shacbiga galmudug inay u diyaargaroobaan dhismaha golaha deegaanka waxaa hubaal ah meel kasta oo golaha deegaanka laga dhisahayo waxaa ka imaanaya khilaafaad yaryara waxaan jecelnahay annaga ku wasaarad ahaan codsigii odayaashu soo jeedsheen ama intii halkan ka hadashay inaannu qaadanno oo hor fadhiisanno la fadhiisanno walaalaha cabashada qaba waxaan rabnaa sidoo kale salaadiinta iyo siyaasiyiintu intuba inay ka qayb qaataan cid kastoo wax tabanaysa oo la fadhiistaan oo aan dhammaystiran haddii dii alla idmo madaxweyne iyo mudanayaal intiinaba waad ogtihiin maanta golaha baarlamaanka waxaanu horgeynay sharcigii doorashooyinka oo aan jecel lahay golaha baarlamaankuna inay noo asixin doonaan oo wixii hadda ka dambeeya jecel lahay muddo gaaban wixii hadda ka dambeeya inaanu golayaasheenna deegaanka iyo baarlamaanka galmudug ilaa madaxweynahaba aan ku dhisanno doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kastaba tartankiisa si shaksiga u geli doono haddii alla idmo oo aan ka bixi doono ciqaabta naga haysata dhismayaasha hadda golaha deegaanka oo runtii nagu ah big challenge annaga hadda nagu ah waad ogtihiin marxalado badan baa la maraa iyo dhibaato badan hanaankii dawliga ahaabaa waxaa la dhex geeyey shacbiga waxaa adkaatay qaybtooda iyo baawir sheerikooda aad buu u adkaaday waxaan rajaynaynaa muddo gaaban haddii baarlamaanku ansixiyo inaannu ku dhisno guddigii doorashada sidoo kalena aan dhisno axsaabtii ka qayb qaadan lahay doorashooyinkaas inta ka horaysa waxaan leenahay bulshada galmudug waxaan ka codsanaynaa ka wasaarad ahaan inay nala shaqeeyaan si aan ugu guulaysanno inaannu meel kastaba ka samayno golihii deegaanka haddii alla idmo
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c bala xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g l
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
subersin design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland sayd cabdulaahi deni ayaa maanta si uu jira u kormeeray qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleete madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaana markaas kormeerkood waxaa ku weynlayay libaano baarlamaanka puntland ka tirsan iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas axmed cilmi cismaan karaash waxaana warbixin laga dhegeystay hay-adaha iyo wakaaladaha horumarinta biyaha wadooyinka iyo maareynta kheyraadka maamulka bangiga dhexe iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland madaxweyne ayaa kormeeray xarumaha wasaaradaha maaliyadda caafimaadka iyo arrimaha gudaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee puntland taas oo qayb ka ah qorshaha madaxweynaha ee xoojinta wada shaqeynta hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed xog ururinta daafuraha markaasi duruufaha ku xiran deegaanada dalka dardargelinta dagaalka dhanka al-shabaab iyo xaqiijinta midnimada iyo wada markaasi wadalahaanshaha shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana lasoo ayaa loo soo bandhigay warbixino ku saabsan xaaladda abaaraha deegaanada puntland saameynta isbeddelka cimilada iyo deegaanka wuxuuna markaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah loogu istaago samada bixinta dadka iyo waa dadkeena dhibaataysan deegaanada markaasi ay abaaruhu ay ka jiraan afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland jaamac abdibaraani ayaa markaasi ka warbixiyey
الرحمن الرحيم مدحوينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد الله دني iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay saaka kormeereen qaar kamid ah xarumaha hay'adaha dawladda ee ku yaala magaalada Garowe waxa ay kormeerka koowaad ka bilaabeen bangiga dhexe ee dawladda Puntland halkaasi oo labada madaxweyne ay booqdeen qaybaha kala duwan ee bangigu uu ka kooban yahay oo warbixinna ka dhageysteen mas'uuliyiintii kala duwan ee bangiga intaasi kadibna waxa ay kormeereen xarunta wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland waxa ay sidoo kale booqdeen oo ay kormeereen sida uu socdo dhismaha qaybta dakhliga ee wasaaradda maaliyadda iyagoo mas-uuliyiintana warbixin ka dhagaystay intaasi kadibna waxay usii gudbeen labada madaxweyne xarunta hay-adda maaraynta macluumaadka biyaha iyo dhulka ee i m c halkaasi oo ay shaqadu sida u socoto ay kormeereen waxa ay sidoo kale labada madaxweyne ay kormeereen wasaaradaha kale ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda deegaanka ee dowladda puntland dhammaan xarumihii ay booqdeen madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay warbixin ka dhagaysanayeen shaqada socota iyo mas-uuliyiinta ay la kulmayaan iyadoo meelaha ay booqdeen ay ka mid tahay xarunta guddida doorashooyinka kumeelgaarka ee tibak oo dabcan diyaargarowgii ugu dambeeyey ugu jirta qabashada golayaasha deegaanka ee puntland dhammaystirkooda halkaasi oo mas-uuliyiinta ay kulamala qaateen dhammaan xarumaha ay booqdeen labada madaxweyne waxa ay si gaargaara uga dhagaysanayeen warbixino mas-uuliyiinta heer wasiir agaasimayaal iyo xafiisyada mas-uuliyiinta jooga oo dabcan la wadaagayay shaqadu sida ay u socoto madaxweynaha dowladda puntland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa ay bogaadiyeen shaqada socota waxa ay tani muujinaysaa xarumaha la booqday ee kormeerkan taariikhiga lagu tegey sida xawliga leh u socdo horumarka ka socda puntland بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد
qaybihii dhexe barnaamijka wareega ayaan kusii shaqeynaa saaxiibyaal markaana haddii aan eegno madaxweynaha oo markaasi bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa maanta xusay sanad guuradii koowaad ee hanaanka lacag bixinta mideysan ee iswaafajinta jeega lacagaha ee bangiyada munaasabad loo qabtay magaalada muqdisho oo kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta bank ayaa markaas sanad guurada iyo waxyaabaha u qabsamo looga hadlay waxaa halkaas khudbad ka jeediyey gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi
guul u soo hoyatay bahda cid kasta oo ka shaqaysa maaliyadeedka dalka hadday tahay shirkadaha gaarka loo leeyahay hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh iyo dhammaan dadka soomaaliyeed dadku marka aynu ka hadallo m b s ama ama hanaanka lacag bixinta qaranka waxaa ku soo dhacaa transaction laysu dirayo laakiin in xorkeedu intaa uu ka wan yahay waa kaabe ama infrastructure ka muhiimsan kuwa bridjyada la dhiso ee physicalka ishu qabanaysa kaabayaasha muuqda ee wadooyinka hayweyada ah iyo waxa la midkaa ayay iyaduna sidaa kaabe u tahay ka weyn oo ka muhiimsan oo laakiin ishu aanay arkayn marka aad jid ka socoto wow halbowle waxay u tahay kobaca dhaqaalaha dalka iyo hay-adaha maaliyadaha ama sharaa'iga ka shaqeeya lacagta cid kasta oo wax lacag ku shaqale ka shaqaysa dad badan waxaa ku soo dhaca lacag akawnkaaga laga dirayo meel kale loo dirayo laakiin maxay micnaheedu tahay waa wax kale iibsigii iyo tradekii ama ganacsigii dalka waa wixii suurogelin lahaa kaabihii suurogelin lahaa wey halkan waxaynu ku arkaynay presentation ay sameeyeen tiimka bankiga dhexe oo ay ka muuqato lacag badan oo muddadaas sanadka ah halkan marta laakiin haddii uu hadli lahaa hal transaction oo waloo ka mid hiba waxa ay qabteen lama dhammayn karo haddaynu ka hadallo maantoo dhan dhinaca practicality-ga unbay marka laga eego yani lacag gacan lagu qaadi jiray oo haddana meel la geyn jiray laba baana iska soo horjeedo oo laba qofoo wax kala iibsanaya midba intuu mid ka soo qaado oo la tiriyo oo bar la celiyo oo de waa sidii yani wax loogu kala iibsan jiray baadiyaha iyo iyo tuulooyinka iyo dhaqamadii intaan adduunyadu halkan gaadhin laakiin adduunku maanta meeshuu marayo iyo technolojiga casriga u haysto ma jirto cid lacag caddaana intay qaado oo weliba tiro badan eh, isu warwareejisa halista ku jirta waxaa ka daran kharashka ku baxa oo isugu jira de mid toos aad u arkayso oo lacageed iyo mid aanad arkayn oo opportunity cost aan nahno oo wakhtiga kaa lumay ugu muhiimsan yahay marka eh, waa guul dhammaanteen inoo soo heetay Eh, waa mashruuc najaxa waxaynu wada aragnay eh, muddadaa sanadka ah oo aynu figariskii ama xogtii laga soo ururiyey en halkan en maanta ku wada aragnay en nasiib wanaag inaanay jirin wax cillada ah ama dhibaatooyin oo ka soo baxay muddada Eh, waddan innagoo kale ah oo had iyo goor hoos loo eego oo loo haysto mashaariicdiisu inay eh, inta malaayiin la geliyo haddana meel gaari waayaan waxaynu muujinnay si wada jira haddaynu nahay bahda maaliyadda bangi dhexe iyo private sectorba inaynu ka midho dhalin karo mashruuc sidan u weyn haddaan in yar ka een, xoojiyo hadalkii gudoomiye ku-xigeenku halkan ka tidhi oo aan wax yar ka taabto guusha wada jirka aynu u taabannay eh, gaar ahaan sida loo kala leeyahay eh, waxaan ka soo bilaabayaa dabcan dhinaca bangiga dhexe dabeedna waxaan idiin imanayaa idinka Eh, agaasimaha eh, sare axmed xundubey eh, maalintii uu bangiga dhexe ku soo biiray shirkii ugu horreeyey ee aan la qaatay eh, waxaan kala hadlay laba mashruuc oo midikan yahay midna soo socdo oo aan weli la dhammaystirin waa idiin sheegi doonaa mashruuca labaadna waxaanu ka ballannay mashruuca iyo ka soo socda inay ku xidhan tahay legacy iyo wax alla wixii uu bangigan ku soo kordhiyey ama ka qabtay muddadu joogo waxaa kale ee u dhexeeya labada mashruuc ee shaqooyinka dheeliga ah iyo waxaa hawl kale maalin kasta la qabanayo inay tahay dheeri laakiin labada waxay ugu muhiimsan tahay Eh, dhexdu u xidhay mashruucu meel bilowbuu maraya runtii Eh, tiim runtii aada u wanaagsan oo xilkas ah eh, dhallinyarawada ah aada u firfircoon fahmad badan oo ay garwadeen ama hormood ka tahay nimco ayaa kala shaqeeyey oo uu isaguna eh, leadershipkii ama hoggaankii u ahaa waxaa ka soo baxay maxsuulka aynu wada aragnay oo ah in lagu najaxo muddo ka yar sannad gudaheed waxaan jeclahay inaa dhammaantiin igu taageertaan inaynu u sacbinno axmed iyo tiimkiisa intaa markaan dhaafo bahda bangiyada eh, oo ah ciddii adeegan loo fidinaya runtii Eh, dabcan sidii eh, mas-uuliyiintii iga horreeyay sheegeen waa waajibaadka saaran bangiga dhexe inuu u sameeyo qarankan hannaan lacag bixin oo isku xidhan oo la aamini karo oo oo oo casri ah waa waajibaadka saaran bay ka mid tahay Eh, laakiin cidda waxaan loogu adeegaya waa shacabka soomaaliyeed cidda ugu adeegaysaana waa bangiyada bangiyadu baahidan way fahmeen iyagaa nooga aqoon badan waxay garteen faa'iida ay u leedahay dadka ay u adeegayaan iyo ganacsiga ay u maalgashadeen inuu u kobco oo iyagana eh, uu u midho dhalo waxay noogala shaqeeyeen si hagar la'aana habeen iyo maalin mararka qaar inaanu saacado badan iyo xilliyadii shaqada xilli aan ahayn iyo resources iyo kharash hor leh ay ku galaan oo aanay hore een, uga bixi jirin in ay si buuxda noogala qayb qaataan waxaa mahaddeeda ugu horreysa iska leh tiimka halkan fadhiya oo s b a oo ay saddexdii mas-uule ugu sarreeyey kursiga ugu horreeya soo fadhiyaan iyo madaxda bangiyada gaarka loo leeyahay oo iyana si toosa eh, dadaalka uga qayb qaatay waxaan jeclahay iyagana inaad igu taageertaan inay noo saxaan alxamdulilah maanta waxaan soo gaadhnay meeshaas Een, ah maalin aynu isu hambalyayno milicsanno wixii aynu ka soo gudubnay ku faraxno ama ku naaloonno waxa aynu dalka u qabannay dadka soomaaliyeed taasoo laga arki doono insha allahu dhaqaalaha dalka wax badan aada loogu hanwanyay inay ka qabato Een, already-na ay ka qabatay marka laga reebo waxyaabo yaryaroo bilowgii ah oo waxaan af ingiriisiga lagu yidhaaho teething problems ama issues ma jirin wax major ah caqabada oo weyn oo ka dhacay intii uu jiray eh, hanaankani bangiga dhexe eh, tiimkiisa hadday yihiin qolada i t-ga hadday yihiin national paymentka iyo dhammaan eh, maamulkiisu waxay ka mid aysnaayeen inuu mashruucanu noqdo mid najaxa oo abuura ama hanta kalsoonida cid kasta oo lacag ka shaqaysa Eh, hadday tahay dadka eh, loo adeegaya soomaaliyeed iyo hadday tahay bangiyadaba Eh, ilaahayna waa nagu guulay intaa waxaan ku darayaa mashruucan waxaan rajaynaynaa inuu intaa halkan maanta laynaga tusay ka badan daboolo oo sii najaxo waxaan aaminsannahay haddaan nahay bangiga dhexe eh, xi- xisaabta halkan ka muuqatay oo sanad gudihii ku dhow sagaal boqoloo milyan ama wax hal bilyan in yar usii jirta in saddex laab laga dhigi karo markay ugu yar tahay tribal sanad gudihii haddii aynu waxyaabaha yaryar ee naga qabyada dhammaystirno si wada jira oo aynu u dhannahayna aynu uga qayb qaadanno eh, waxyaabaha yaryar ee naga dhiman waxaa dhiman maxay yihiin bangiga dhexe dhinaciisa waxyaabo ku qabyaa baa jira shaqooyinkii laga rabay oo components ka mida hanaankan ama qaybo ka midoo aan weli la hirgelin ayaa jira Eh, qaarkeed waa carabka lagu dhuftay oo waxaa ka hadlay eh, mas-uuliyiintii iga horreysay waxaa ka mid a eh, iban systemka Eh, wuxuu hagaajinayaa inuu khaladaadka iyo errorska meesha ka saaro inuu fududeeyo inay hawsha automatic noqoto lacagta account account loo diraya oo akaanadu isku wada mid noqdaan wuxuu kaloo sii sahlayaa haddii laga maarmi waayo jeegaga eh, eh, iyo isticmaalkooda markaynuu gudubno wuxuu iyadana sii fududaynayaa ku xidhnaanshaha adduunka iyo waxaan loo yaqaano lacagaha cross borderka ama xuduudaha ka tallaaba inuu si fudud oo qaladaad lahayn eh, uu wax inooga la qabto شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaankii qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa kucaan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waayey kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qaba cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolari bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaadhsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene
gudaha gabagada barnaamijka wariyga wararka afar labaatanka saacada hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan ku sii dhownaha saaxiibayaal madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen caliguud laba ayaa booqday isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan socdaalna ku maray xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi beledweyne ee gobolka hiiraan wasiirka amniga oo qaybka socdaalka madaxweynaha uu ku helinayay maamulka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan qarre ayaa ka warbixiyey kormeerka madaxweyne guudlaab uu u tegay xarumaha markaasi ee ama isbitaalka guud ee magaalada beledweyne iyo xaafadaha magaaladaas
kormeerka madaxweynaha ee magaalada wuxuu ujeedkiisu ahaa sidii xaaladda amni iyo xaaladaha ama arrimaha caafimaadka labadii isbitaal ee magaalada isbitaalka weyn iyo isbitaalka laba asagana hoolihiisa meel fiican ay maraya inuu soo kormeero madaxweynaha wuxuu soo maray meelo badan socdaalkiisa saaki isagoo u nidheynayay xaaladda amni ee magaalada beledweyne meelihii aan soo marray runaantii waxyaabaha aan ku soo aragna waxaa ka mid ahaa dadka bulshada iyo ciidanka inay si wanaagsan ay u wada shaqaynayeen madaxweynaha socod dheer ayuu wuxuu ku soo maray laamiga dhexmar magaalada beledweyne indhindheyntaasna waxay qayb ka ahayd yacni ukurgelinta xaaladda amniga sidoo kale madaxweynaha wuxuu soo kormeeray isbitaalka weyn ee magaalada uu leeyahay isbitaalka gobolka waxaan ku soo aragnay isbitaalka in yacni aan ognahay dhibaatadii musiibadii ka dhacday beledweyne laba bil ka hor qaraxii ka dhacay inuu aad u saameeyey meelo badanna isbitaalka burbur badan yani ka gaaray waxaan soo aragnay alxamdulilah in xaaladda isbitaalka ay hoolaha meel fiican marayaan dibudhis wanaagsanna uu ku socdo qaybo badan oo yani burburkii iyo dhibaatadii ka muuqatan hadda alxamdulilah si wanaagsan loo dayactiro oo loo dhisay madaxweyne wuxuu yani baaq u diray ku aadan hay-adaha ka howlgalaya ama dadka yani gacanta ku haya mashaariicda isbitaal ka socoto in la dhiirigeliyo oo si degdega ah isbitaalka maadaama baahidiisa ee aad ugu badan tahay oo gobolka baahi badan oo caafimaad ay ka jirto isbitaalkii weynaha ee gobolka u yahayna in la dedejiyo sidoo kale madaxweynaha wuxuu soo kormeeray isbitaal asagana dadka deegaanka loo dhisaayo oo ay dhisayaan hay-adaha samafalka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka isbitaalka dhismihiisa meel wanaagsan ayuu marayaa dabcan guud ahaan dhismaha waa la dhameeyey in yar mooye waxaana ka dhiman in lasii gebagabeeyo oo sariirihii iyo qalabkii u baahnaa isbitaalka la geeyo madaxweyne wuxuu dhiirigeliyey in isbitaalkaasi yani hay-adda iyo dadka gacanta ku haya ay dedejiyaan asagana maadaama baahida caafimaadka gobolka aad ay u ballaaran tahay marka guud ahaan ujeedka maanta socodka madaxweynaha wuxuu ahaa ukurgulidda xaaladda amni ee magaalada beledweyne waayo waxaa ognahay in magaaladan laga gudbiyey yani sawirro qaldan oo arrimaha amniga quseeyo madaxweynaha asigoo taas tusaaya dadka yani warxumatashiilka ah oo mar walba magaalada amnigeeda raba inay social media ama baraha bulshada ay ku dhibaateeyaan ayaan maanta la tusaya in magaalada ay amni tahay madaxweynaha waa arkaysa socdaalkiisa muddo ku dhow laba kilomitr ayuu yani lugeynayay socodkaasna waxyaabahan ku soo aragna waxaa ka mid ahaa oo idinkaba arkayseen in bulshada si nabad ah ee maqaayadaha ugu qaxweynaysay madaxweynaha yani halkaasi ku salaan qaaday marka amniga magaalada maadaama uu saas u hagaagsan yahay arrimaha kale caafimaadka waxaan rajaynaynaa wasaaradda ku shaqeyn wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka wada shaqeeya inay arrimahaasi sii dhiirgeliyaan dedejiyaan si baahida caafimaadka ee gobolka iyo gaar ahaan magaalada beledweyne ee insha allah mar dhow ee u noqoto kafaay waa mahadsantihiin
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa khudbadda ka jeediyey shirka caalamiga ee tigaad ee ka socda magaalada tunis ee dalka tunisiya ayaa tilmaamay muhiimadda ay taageerada dowladda jabaan ay u leedahay xasilinta amniga iyo dhismaha hay-adaha dowladda wasaare ayaa sheegay in amniga iyo deganaanshaha ay yihiin wax aan gorgortan laga geli karin si horumar bulsho iyo isku filnaansho dhaqaale loo helo isagoo xusay in isbeddelka cimilada iyo colaadda dunida ay ka jirta ay saameyn xoog leh yeelanayso ama ku yeelana ay ku yeesheen nolosha bulshada waa nolosha bulshada xilli dalka ay ka jiraan abaaro saameeyey dadka iyo dunyada waxaan jeclaan lahaa buu yidhi in aan qiro muhiimadda ay leedahay kaalmada jabaan gaar ahaan dadaalada kor loogu qaadayo tayada booliiska iyo hay-adaha amniga bixinta nidaamyada isgaarsiinta ee booliiska soomaaliya iyo taageerada bulshadaha gudaha ee muhiimadda oo markaasi muhiimka ah si kor loogu qaado buu yidhi shaqada loona hagaajiyo habnoleedyada ayuu yidhi wasaaraha soomaaliya xamis cabdibare wasaare ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay taageerada dowladda jabaan ee xilliga si loogu mirdhaliyo hadafyada waaweyn ee liigsanayo ee dhinacyada amniga waxkaqabashada colaadaha abaaraha iyo isbeddelka cimilada wasaaraha soomaaliya inta uu ku sugan yahay ama intuu socdo shirka caalamiga ibtigaad markaasi kulmo duceyd wuxuu la yeeshay madaxda ka qaybgelaysa ee shirka isagoo kala hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga ka dhexeeya markaasi dowladaha gudaana caawad saaxiibyaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadiha dalsane magaalada muqdisho waa nagintaa barnaamijkan geesa intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo